ku bilownay wararka ka imaanaya deegaanka qoriley oo toddobaatan kilomitir dhanka koonfur galbeed ka xiga magaalada laasacaanood ayaa sheegaya in ku dhowaad labaatan qof ay ku dhinteen tobannaan kalena ay ku dhaawacmeen dagaal saaka halkaasi ka dhacay deegaankaasi oo u dhow xuduudda etoobiya ay la wadaagto soomaaliya ayaa waxaa horey isugu haystay laba beelood oo halkaasi wada degan inkastoo ay jirtay amaba uu jiray heshiis markii dambe la dhex dhigay beelahaasi caaqil maxamuud axmed cali waxa uu ka tirsan yahay cuqaasha deegaanka qoriley goor sii horraysiin ayuu iga warramay sida ay waxu dhaceen
waxay waxay dhaceen nimankaasi saaka markay ahayd shantii subaxnimo ayay magaalada qoriley la yidhaahdo oo ah magaalo qadiimiya ciidan puntland oo mutaraysid ah oo wata tignikos shan iyo toban gaadhi ah tiradoodana lagu sheegay saddex boqol iyo labaatan ayaa saaka ku waabariistay dad shacaba oo deegaankoodii jooga oo iska horrugdayay waxna laayeen waxna gowraceen waxna gaadiid mariyeen ma ognahay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi khasaaraha dhinaca dadka shacabka ee la laayay ka dhashay wuxuu marayaa saddex iyo toban iyo dhaawac saddexa waa dhigtaan hadeer laba dhaawaca hal gaadhigoo la gubay oo shacabku leeyahay iyo hal gaadhigoo la kahaystay dhanka dadka aad leedahay waa ina soo weerareen maxaa gaaray oo khasaaraha inta aad ka warhayso ayaga waxaa nala sheegayaa laba ninoo dhimasho iyo shan dhaawaca marka waxaad tiri dad shacab ayaa la soo weeraray dhanka kalena khasaare ayaa soo gaaray marka sooma muuqata in meesha ay ku dagaalameen laba kooxood oo hubaysan
waa markii labaad ee magaalada ay soo weeraraan bishan gudaheeda marka dad shacab oo yelaj gudaheeda ku nool yaa isdifaacay magaalada ma ay soo gelin maantii horena ma ay soo gelin laakiin ma aha dad meerka yimida waa dad magaalo degan oo labada jeerba lagu soo weeraray sababta deegaankan qoriley loo soo weeraraya maxay tahay marka waxa weeye meesha deegaaneyn baa awal la isku hayey puntland ayaa dhowr jeer soo hadal qaadi ood leedahay ciidamada waxay ka yimaadeen dhanka iyo puntland laakiin waxaan ogsonahay in deegaankaasi ay laba qabiil isku haysteen oo xitaa marar qaar loo fariistay arrintooda maxaa caddayn oo aad haysaan in ciidamadaasi ay ahaayeen kuwa ka socda puntland waxaa ka mida rasaastii teedhisooyinkaanu haynaa waxaanu haynaa dirayskii ciidanka puntland waxaanu haynaa raggii la garanayay ciidanka ahaa ee dhintay iyo meydkoodii
kaasi wuxuu ahaa caaqil maxamuud axmed cali oo ka mid ah cuqaasha deegaanka qorileeye oo saakayto uu dagaalka ka dhacay dhanka kale waxaan sidoo kale qadka telefoonka magaalada burtilla kula xiriiray cabdirashiid axmed oo ka mid ah cuqaasha deegaankaasi islamarkaana ka tirsan dadka lagu eedaynayo weerarkaasi waxaan ugu horrayntii dhankiisa weydiiyey sida ay waxu dhaceen
marka u horeysa adeero aad baana waxu nahay dagaalkaas aad iyo aad baan waxu nahay dad ehelkaya weeye dad dad ismida weeye oo soomaaliya oo walaalaah oo berita adeerowayaana weytaa meeshaas laba nin oo dhalinyaraabaa lagu dilay qorida agteeda labadaa nin geeli laga dilay iyo raggii meelahaas joogay oo reebaadiyaha baa sharufay dagaalku meeshii qoriley baa dagaalka ka dhacay n waxaad ii sheegtaa labada nin oo hore ee reer miyiga ah yaa dilay qolada qoriley baa dishay qolada qoriley marka dagaalka saakayta waxaa qaaday dadkii laga dilay labada hore marka dhinaciina oo dabcan ah dadka qoriley weerarka ku qaaday sida la sheegayo maxaa khasaaro idin soo gaaray adeero weli meesha waa naga fog tahay meel noo dhow ma ahan khasaarada dhabtaa weli war uma hayno wala saddex nin oo dhaawaca la keenay xaggee la keenay gaalkaayo gaalkaayo waxaa laydinku eedeynayaa inaad idinku dagaalka qaadeen arrintaa ma jirtaa marka adeerow ma jirto ma jirto ma jirto dagaalku wuxuu ka bilowday nimankaas la laayey la dilay qoladaasaa dagaalkii soo qaaday ayaan horaa dagaal dhacay saddexdhexaadaa wax kala joojiyey markii middaa la qabtay afartan beriya kabacdina qoladaasaa dagaalka soo qaaday dhinacaasa oo laba nin dishay dagaalka haatan qoriley ayuu ka dhacay deegaankana dee dadku waa lays yaqaanaa oo idinka qoriley ma degtaan marka idinka ayaa weerar ahaa soo maaha adeer maya weerar ma aanu ahayn qoladaasi waa soo ciidantay markii labadaas sagaana waa ciidmay meeshana waa la wada degan yahay oo baadiyo la wada degan yahay weeye beriley way ka sukaysaa meesha dagaalka ka dhacay waansoonkeeda ma ahayn waxaa laydinku eedaynayaa inaad kaashanaysaan ciidamo ka socda puntland arrintaasi maxaad ka leedahay adeerow ma jirto ma jirto wax baabuura iyo wax ciidana iyo wax la socda nimankaa midna lama dadkii shacabka ahaa weeye puntlandna labada ciidanba labada beelood oo dirirayaba adeer waxay u tahay dowlad waa puntlandna labadaba
cabdirashiid axmed oo ka mid ah cuqaasha burtinleh waxa uu igu warramayey qadka telefoonka haddaba dhegaystayaal ayaa ra'yigooda ka soo dhiibtay dagaalkaasi ka dhacay deegaankaasi waxaana ka mid ah shaafici saciid cabdi oo jooga magaalada hargeysa waxa uu yidhi runtii aad baan uga xumahay dagaalka halkaasi ka dhacay waxayna u muuqataa in soomaalidu ayna weli ka daalin dagaalka waana nasiib darro ayuu yidhi in arrintani ay dhacdo qadar suwow isna jooga gobolka gadow waxa uu yidhi dagaalka ka dhacay xadka u dhexeeya etoobiya soomaaliya aad ayaan uga xumahay dagaalka hala joojiyo wiil ayaa ku dhintay wiil kuma dhasha ayuu yidhi ee dadku dagaalamayana allaha ka baqan
b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba